wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ayaa magaalada marka ka daafurtay kulan looga hadlayay dardargelinta waxbarashada deegaanka kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada marka aqoon-yahano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka gudoomiyaha degmada marka ahna duqa magaalada marka cismaan muuse maxamed ayaa ugu horeyn ka warramaya ahmiyadda kulanka waxaan rabnaa dadkan bulshadan degmadan ku nool ba waxbarasho waayo in waxbarashada aad ku taageertiin Ee, waalidiin maanta intaanoo waalidiin inay meel kugu imaadaan oo waxay rabaan kuu sheegtaan taas waxay ka dhigan tahay degmadii nabad ah system maamul uu ka dhisan yahay system dowladin uu ka shaqeynaya maanta ma jirto degmooyin qaar oo nasiib aa u yeelanaa jirto oo aan la booqo ka reetaa meel haddaa aragtid oo la booqanayo amnigaa ka jiro maamulaa ka jiro systemkii dowladda ka dhisan annaga ammaanidii aanoo dhiibteen waa haynaa magaaladii iyadoo nabadaan la keenteen ilaa hadda iyadoo nabadun waa haynaa Ee, ugu hore- ugu dambe- ugu dambeyn waxaan leeyahay madaxweyne cabdicasiis inaad nagu salaantid deegaankii oo degmadii marka ahayd inay barwaaqo tahay nabad tahay maamulkii dowlad uu ka dhisan yahay xalankii koonfur galbeed uu ka taagan yahay dowladnimadii koonfur galbeed ay ahaanayso meeshaan mimbarkii laga ilaalinayay xildhibaan xuseen cali xaaji oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in doorkooda ay qaadan doonaan bulshadan reer marka waa bulsho xadaari ah bulsho dowladnimada jecel bulsho oo diyaar u ah in macnaa ii sheegay waxaa waaye ee dadkood inay macnaa ii sheegay wax bartaan reer marka ee magaaladan gaabaa gali laakiin bulshadan waxay ahayd bulsho boqolkiiba boqol iskuullada dhigtay ay ahaayeen oo iskuullada bu- ayagoo weliba brevet oo macnaa brevet ahoo oo public aan ahayn oo dowlad oo macnaa mushaar aan siinayn macallimiinta ay dhammaantood iskuul aadi jireen magaalada marka anaa ku dhashay waa kusoo barbaaray intaasaa kula soo ekaaday marka dhammaantood iskuul ay aadi jireen eh, laakiin hadda gaabkii yaraayoo gale dadka waxaa u malaysaa xoogaa in macnaa ii sheegay waxaa waaye waa waa culeyskaas inuu jiro wasiir maadaama ay ka codsadeen maamulayaasha iyo maamulka degmadow in macnaa ii sheego dadkan eh, qaabkii markii hore oo la sameyn jiro maamada oo meeshaan oo macnaa xaaju dadka ilmihii iyo wixii macnaa ii sheegay waxaa u furnaay meel oo waxaa waa iskuullada wax baa lagu karin jiray xataa iskuullada anziilada iyo koowaadka iyo maarta wax baa lagu karin jiray in macnaa ardaydii wixii ardayda in macnaa waalidiintana waxaa ka codsanayna ardayda inay iskuulka usoo diraan haddii cunugaa uu wax kuu barto waxaa waaye waa gurigaaga iftiinuu noqonaa wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ibraahim cali najax ayaa ballan qaaday inay kordhin doonaan waxbarashada bilaashka ah maanta farxad weyn ay noo tahay inaan la kulmno bulshada degmada marka qaybeeda kala duwan hadday ahaan lahaayeen eh, odayaashii dhaqanka haweenkii dhallinyaradii bahdii waxbarashada degmadan si aan isaga wareysano xaaladda guud ee waxbarasho ee degmada marka iyo kaalinta aan ka qaadan karno in la tayeeyo kor loo qaado eh, tirada ardayda ee wax ka barata ee iskuulaadka aada degmada marka degmada marka eh, waxaa ku nool eh, bulsho aada u tiro badan marka la fiiriyo qiyaastii dadka ku nool eh, degmada marka iyo nawaaxigeeda iyo ardayda iskoolaadka aadaysa eh, runtii wax isle maaha waxaad dareemaysaa hoos u dhac weyn inuu jiro oo ardaydii laga rabay inay iskuulaadka aadaan ama eh, ubadkii da-da waxbarashada gaaray aan iskuulaadka la geynaynin Eh, odayaasha iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyo maamulka iyo bahda waxbarashada barashada eh, waxbarashada degmada markaba waxaan ka wada hadalnay in kor loo qaado wacyiga dadka si ay waxbarashada u aadaan En, eh, wacyigelinna loo sameeyo bulshada meel walba oo ay joogaan En, degmadan waxaa ku yaala soddon iyo shan iskuul oo en, oo lix iyo toban ka mid ah ee dowladda ay gacanta ku hayso oo macallimiin ee dowladda ay mushaar siisa ay ka shaqeeyaan maamulyaal ee dowladda ay magacooday ay joogaan Een, ardayda hadda u diiwaan gashan dowladda ee marka waxbarashada aada waa sagaal iyo toban kun iyo shan boqol oo arday oo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga saraba isugu jiro Een, ardaydaas sagaal iyo tobanka kun iyo shanta boqol ah saddex iyo toban kun ilaa iyo afar iyo toban kun arday u dhexaysa waxbarasho bilaashay haystaan waxaa qarashka ka bixiya dowladda ee, oo kaashanaysa een, ee, dowladda federaalka ah gaar ahaan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo hay-adaha kale ee caawiya een, soomaaliya guud ahaan degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanada hoos yimaada ayaa sanadahan waxaa laga dareemayaa baahiyo dhinaca waxbarashada ah waxaana looga fadhiyaa inay arrintan wax ka qabtaan wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya iyo tan koonfur galbeed